بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd halkan in shaء الlahu taعaalى waxaan ka bilaabeynaa kitaabka la yihah نزهة النdر في twضيxi نخبة الفkr rajab kun afar boqol soddon iyo toddobada dhowr mar oo horena waa akrinay ilaa dhowr jeer golol badan ama codsiyo badan oo dadka qaar ka yimidaan ugu celinayaa in sha allahu tacaala markaan toban toban sano ka horan mar inshaa aan akrinay markaan hadda iyaa haddana kusoo xigtoon akrinaynaa in sha allahu tacaala qofkii ada hore u akhristayna ku celinay u noqonaysaa qofkii kale isagu hadda cusubna waxay u noqonaysaa daraaseyn dhab ah kitaabku waxaan ka hormarinayaa labo kelmadood midna waxay ku saabsan tahay musanifka kitaabka iska leh midna waxay ku saabsan tahay kitaabka iyo waxa uu ka hadlayo awalan musanifka kitaabka markaan kelmad aad u gaaban oo kooban ka sheego laqabkiisa shihaabuddiin ayaa la yidhaahdaa kunyadiisana waa abulfadl magaciisana axmed ibnu cali ibni moxamed ibni moxamed ibni cali ibni maxmuud ibni xajar ayaa la yidhaahdaa alkinaaniyu alcasqalaaniyu shaaficiyu casqalaan magaalada la yidhaahdee ku taallo falastiin ayaa awowyaalkiis mid ka mida uu ku dhashay uu ka yimid awowgiis isagu qaahirow ku dhashay oo waa qaahiri dayb toddoba boqol toddobaatan iyo saddexdii ayuu dhashay agoonnimow kusoo koray oo aabihii isagoo afar jir ah buu dhintay hooyadiina ka hor bayba dhimatay zakiyuddiin alkharuubi nin la dhihi jiray ayaa wasi u ahaa oo aabihii uu kala dardaarmay tarbiyadiisa iyo waxyaabaha la xiriiro aad buu cilmiga u jeclaa qur-aankuu xifdiyey culuumta kale mukhtasaraadkoodana wax badan buu ka xifdiyey labaatan jir iyo meelahaas markuu noqday wuxuu aada u jeclaystay xadiidka nebiga sala allahu calayh waali wasalam iyo culuumtiisa kadibna iyada ayuu iqbaal aada u badan uu siiyey iyadoo culumta kalena uu aada u yaqaanay heer wuxuuna ka gaaray xadiidka darajat alxaafid xaafid in la yidhaahdo naanaysba ay u noqoto qaala alxaafid haddii la idlaaqo waqtiyadan dambe ibnu xajar in laga wado ayb waxaana xaafidnimadaa naanaystaas u bixiyey sheekhiisii abulfadli alciraaqi raximahu llah funuunta kale fiqhiga iyo luqada iyo adabka iyo waxyaabahaasna usuulka ilmaan buu u lahaayo ninkii sharxiisa fatxulbaariga akriyana wax badan buu ka garanayaa ayb kutub shuyuukhdiisa waaweyn waxaa ka mid ahaa siraajuddiin albulqiini abulfadli alciraaqi ibnu lmulaqin oo kutubaha faraha badan iska leh raggaas ayaa ka mid ahaa shuyuukhdiisa waaweyn isaga ardaydiisa waxaa ugu mashhuursanaa alxaafid asakhaawi iyo waxaa kaloo ka mid ahaa moxamed ibni moxamed ibni moxamed alkhaydari oo isagana kutub ajzaa xadiid iyo xalifay fara badan waxaa ka mid ahaa sidoo kale ibnu raslaan abu daawuudka sharxay nadmigan ama manduumadan zubadkana iska leh iyo rag kaloo fara badan baa isaga shuyuukhdiisa ka mid ahaayeen ay ardaydiisa ka mid ahaa zakariya alansaari baa ka mida biqaaci baa ka mida oo isagana yacnii kutub fara badan lahoo mashhuur oo macruuf ah way badnaayeen marka ardadiisa kutubta uu alifay waxaa ugu mashhuursan fatxulbaariga oo kitaabka fatxulbaariga kitaab aada u qiimo badan oo qabuul badan helay ayuu ahaa oo isaga intuu noolaaba mashaariqu lardi wa maghaaribuhaa bari iyo galbeed ayaa loo kala qaatay loona kala raray shuyuukhdiisa cadad ahaan aad bay u badnaa ilaa shan boqol meelahaasay gaarayeen kutubihiisa marka fatxulbaarigaas baa ugu mashhuursan waxaa kaluu leeyahay oo bukhaariga uu ka qabtay taqliiqu tacliiq oo ilaa afar mujalad oo axaadiidta mucallaqada oo bukhaari asaaniiddeeda uu ku wasliyey iyo meelaha ay ku jirjirtay iyo meelaha uu ku sheeg sheegay waxaa kaloo ka mid a kutubaha uu rijaasha iyo ka alifay tahdiibu tahdiibka iyo taqriibka uu kasii gaabiyey tacjiilu lmanfacaha oo aimada afartaa ragga ay la zaa'idka yihiin oo sitada ay kala zaa'idka yihiin rijaashooda uu ka qoray abu xaniife masaaniidda lagu sheego muwada'a malik musnad axmed iyo musnadka shaafici rijaashooda dadka zawaa-idda oo sitada aan ahayn buu ka alifay tacjiilu lmanfaca kitaab la yidhaahdo ajzaa fara badan oo xadiidana wou qoray oo waa alifay kitaab takhriijka xaggiisa talkhiis alxabiir fi takhriiji axaadiidi raaficiy alkabiir buu leeyahay majaalis imlaa-a buu caqiday aada u fara badan kutubaha imlaaga uu ku qorayna majaalista imlaaga uu ku qoray waxaa ka mid a baa la yidhaha fatxulbaariga iyo waxaa ka mid a amaalida adkaarka takhriijkiisa uu ku sameeyey ee aan dhammaystirneyne nataa'ijul afkaarka kitaabka la yidhaahdaa ka mid a kutubaha uu qoray manaasibta iyo darajooyinka uu qabtay waxaa ka mid ahayd jaamicul asharkuu ka qudbeey jiray uu ka qudbeeyey iyo jaamicu camr bni alcaas waa laba jaamicoo ilaa haddaba jiraan wey jaamicu camr bni alcaas fustaadkuu ku yaalaa iyo jaamicu lashar labadaa jaamic ayuu yacnii khadiib ka noqday khudbada ka aqrin jiray iftaha ilaa soddon sano ayuu mufti ahaa oo iftaha qabtay intaba marka tadriisna waa hayo imlaagii iyo waa anagii sheegnay majaalistaa faraha badan buu marka uu qabtay tarjamadiisa iyadoo aada u dheer waxay waxaa ka qoray tarjamo dheer ardaygiisa alxaafidu sakhaawi aljawaahir wadurar fii tarjamati shaykh lislaam ibni xajar oo saddex mujalad buu ka qoray tarjamo dhan halkaasuu ninkii rabo uu uga dhergayaa tarjamadiisa intaa marka waxaan kaga baxaynaa isaga wuxuu dhintay siddeed boqol konton iyo labadii ayuu dhintay intaasaan marka tarjamadiisa kaga baxaynaa qaahiraana lagu duugay qabrigiisuna waa macruuf waana mashhuur waana la garanayaan qaahiruu ku yaalaa qaraafada iyo meelaha kas agteeda waxaa isaga tarjamadiisa halkaasaan uga baxaynaa marka kitaabka inta ku saabsan laba qeybaan u kala qaadaynaa waxa kitaabka khuseeyo awalan maadada uu kitaabka ka warramayaan ka hadlaynaa uma kadibna kitaabka yaan ka hadlaynaa wax ka sheegaynaa awalan kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay cilmi la yidhaahdo cilmu lxadiid culumta kitaab marka aada baranayso waxa uu ku saabsan yahay haddii uu kaa waree wareersan yahay wax badan ka keeni maysid kitaabku wuxuu ka hadlayaa marka ama fanniga uu ku saabsan yahay waa cilmu lxadiid cilmulxadiidka weliba marka la qaybiyo labaa loo qaybiyaa ama cilmulxadiid sidiisa horta waxaa la yidhaahdaa cilmun yubxathu an can axwaali alraawi walmarwiyi cilmun yubxathu can axwaali alraawi walmarwiy waa cilmi lagu baaro ama lagu barto axwaasha qofka wax warinayo iyo waxa la warinayo waa sanad iyo matni marka waa cilmi ku saabsan sanad iyo matni isaga labaa loosii kala qaybiyaa cilmu lxadiidi riwaayatan iyo cilmu lxadiidi diraayatan waxna waa fahmka xadiidka waxna waa werinta xadiidka werinta xadiidkana waxaa loosii kala qaybiyaa marka laga hadlayo cilmu arijaal iyo cilmu lmusalax cilmu rijaal iyo cilmu lisilaax riwaayada cilmu lxadiidi riwaayatan waxaa loo kala qaadaa musalax iyo iyo axwaalu rijaal in laga hadlo kutubta rijaashooda way badan tahay oo waa kuwan hadda qeyb aan ka sheegnay tahdiibulkamaalkii iyo kuwa isaga furuucdiisa ah tacjiilulmanfacahaas aljarxu watacdiil libni abi xaatim athiqaat libni xibbaan almajruuxiin libni xibbaan kitaabu الtaarikh alkabiir lilbukhaari altaarikh اlawsط lilbukhaari kitaabu الducafaa lilbukhaari الducafaa lilcuqayli way badan yihin miisaan اlictidaalka kaamilka ibnu cadiy kutubtaa dhan rijaalaya waxyaabahaas bay ka hadlaan waa qeyb cilmu اlxadiidi riwaayatan ka mid ah qeybna waxa ay tahay cilmu اlxadiidi riwaayatan ka mida waxaa la yidhaahdaa musطalax isilaaxa kitaabkan marka wuxuu ku saabsan yahay isaga qeybtaa isilaaxa marka waa cilmu اlxadiid riwaayatan ayuu kasii yahay kadibna waa qeybta isilaaxa ayb isilaax marka maxaa la yidhahdaa isilaax waa afgarad ama erey bixin culimada warkooda culimada xadiidka afgaradkooda ayaad halkan ku baranaysaa haddii afgaradkan aada fahamto markay hadlayaan waad fahmaysaa haddii aadan afgaradkan fahminna waxba ka garan maysid kutubta xadiidka ama yacni buluuqulmaraam akhriso kutubta yaryar ha noqdo ama kuwa waaweyn akhriso bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo hadaad doontaba akhrisee wax badan ka fahmi maysid waxay ku wada hadlayaan culimada ilaa rumuus iyo istilaaxaad bay ku hadlayaan istilaaxu marka kaasuu furayaa marka ayb cilmiga marka musطalaxa wuxuu ku saabsan yahay mutuun iyo sanad marka cilmu lmusalax marka waa mutuun iyo matni iyo sanad labadaas ka hadla ayb yudraa bihaa axwaalu matnin wa sanad waxaa lagu ogaadaa ama lagu bartaa matni iyo sanad axwaashiisa de matnigana shaadka iyo munkarka iyo meelaha matniga iyo ayay soo gelayaan mabaaxid matniga ku tacalluqduu leeyahay qaybana marka sanad buu ku saabsan yaho mursal iyo munqadic iyo mucdal iyo waxyaabahaasna ayb marka waxyaabaha marka uu ka warramayo marka labadaas maadadiisu marka hadda waxaan fahamnay inuu ku saabsan yahay cilmu lxadiid qeybta riwaayada uu yahay haddana uu kusii saabsan yahay waxaad baranaysa isilaax ay tahay ayb ewaxa loo maadadiisa iyo waxa looga sheekaynayana waa matniya sanad wax ka baxsan maaha istimdaaduhu meesha uu asalka u ah waa qur-aanka iyo sunnada ile marka cadaaladda laga hadla aayada ayaa la deliishanaya ayb iyo yacni meelo wuxuu kasoo gelayaa usuulkii ayuu meelo kasoo gelayaa ijtihaad iyana dabcan de waxaa weeyaan ijtihaadka culimadana iyaguna marka iyagoo kitaab iyo sunno iyo ijmaaca iyo waxyaabaha ka duulayana way ku dhisaan masaa-ishiisa ayb hamarada cilmigan uu leeyahayna waxa ay tahay tamyiizu saxiixi can daciif ama can isaqiim saxiixa in laga sooco ama maqbuulka iyo marduudka xadiidka in la kala sooci karo oo cilmigan qofku marka uu barto ayaa culimadu markay kala soocayaan qaababkay ku kala soocaan buu fahmayaa wixii maqbuula iyo wixii marduud ah baad garanaysaa markaas faa-iido weyn baa marka ku jirta xadiidkii rasuulka midka saxiixa ah ee nebiga loo tiirin kara iyo midka aan maqbuulka ahaynee daciifka ah isaga haddaan la baranin lama fahmayo arrintaana de thamaro weyn baa ku jirto waxa ay tahay markay dadku kala gartaan yacni maqbuulka iyo marduudka ay kala sooci karaan faa-iidada ay helayaan waxaa ka mid ah in markaa bidcadii iyo sunnadii la kala fahmo leanna bidcadu badanaa waxyaabaha ay ku taagan tahay axaadiidta daciifka u asala bidcooyin badan axaadiis daciifa lagu dhisaa walidalika abu cabdillaahi alxaakim kitaabka macrifatu culuumi lxadiidka ee musalaxa ah markuu qoraayey muqadamadiisa wuxuu ishaaray bidcadu markay badatay buu yidhi beledkeennu ay ku badatay ayaan waxaan jeclaystay inaan alifo musanaf khafiif ah oo musalaxulxadiidka ku saabsan marka wuxuu rabaa inuu bidco ku hor istaago musalaxaas siduu ugu hor istaagi karaa waa sidee waa in haddii qofku uu kala fahmo isdilaaxa barto waxaa u kala baxayo maqbuulka iyo marduudka maqbuulka iyo marduudku markuu u kala baxana wax badanoo bidco ku taagan tahay waa garan karaya markaas qofkan kale laakiin waa iska soconaya un ha iska socoto ayb faa-iidadiisuna marka musalaxu waa taasaan ayb waadiciisa awalu man sannafa fiihi isagaaba sheegi doona ibnu xajar qofkii ugu horreeyo gaar u alifo wuxuu ahaa araama hurmusiy kitaabkiisa almuxadis alfaasil ayb waadiciisuna marka isagaa ugu horreeyay dadkii ka horreeyey dabcan way yaqaaneen masaa-ishaani cilmulxadiidkana wax way ka qoreen laakiin dadku markaa sariiqatan bay u yaqaaneen ama waasitada ayaa ku yaraydba oo saxaabi hadda uma baahna musalax leanna isaga nebiga afkiisauba toos uga qaadanayaan uu gara maxaa tamyiizu saxiix canalmaqbuul can ilmarduud saxaabigii ma u baahno waaba garana isaga nebigu toos uga qaadanayaan ee taabiciguna uma baahno saxaabigii nebiga oo allana tacdiiliyey baa u joogo laakiin kullamaa dadku ay sii dheeraado waqtigeedu waqtigoodu uu sii dheeraado baahidiisa aada u muuqanayso ayib cilmiga xadiidka marka diraayadiisuna dabcan mutuunu lxadiid iyo shuruuxu lxadiid ayay u qeybsantaa ayib kitaabkan hadda innaga aan rabno marka inaan baranno waxaa la yidhaahdaa nushatu nadar fii tawdiixi nuqbat lfikar laba kitaabu iska saaran yihi kitaab la yidhaha nuqbat lfikar kitaabka marka cinwaankiisu sidaas waay kitaabka asalka ah ee matniga ah nuqbat lfikar bacdi naas marka nuqbat lfikri yay dabdinayaan ama ay akrinayaan sax maaha waa nuqbat lfikar fikradaha xulkoodaa laga wadaa hal fikrad ka hadli maayo sheikha oo fikra mucayana ka hadli maayo waa nuqba marka fikratun iyo dabcan fikr nuqbat lfikar waa waa kitaabka asalka ah kitaabka marka ayuu marka hore qoray ibnu xajar kadib sharxi baa laga dalbaday inuu sharxo wuu sharxay sharxi baa marka wuxuu u bixiyey nushatu nadar ayb kitaabka marka nushadu waa matni iyo sharax isku jiro waana damji dariiqadiisa matnigiiba wuxuu ku dhex daray sharxii buu ku dhex daray matniga mar haddii matnigu uu sharxii ku dhex daray meeshaas marka waxaa ku jiro laba faa-iidaad wada helaysaa ma haddaad marka mat sharaxa akrisato macnaheedu waxa uu yahay matnigiina waad akrisay sharxiina waad akrinaysaa kitaabka nuqbaha iyo nushada labadaba waxay ka mid yihiin kutubaha waaweyn musalaxa yaynan ku sirin cibaaro yaraantooda kutubta alfiyooyinka iyo xataa isaga waa u laabanayaan suyuudiga waad arkaysaa ibnu xajarka alfiyadiisa waa usoo laa alfiyada dhexdeeda waa ugu soo laabtaa nuqbaha iyo nushadaiyo waa usoo laabtaa mabaaxifta qaar ku taallana kutubta waaweyn kuma taallo mabaaxifta qaar isagu markaa uu qorayana kutubaha waaweyn ma ku arkaysid saa darteed marka kitaabku wuxuu u baahan yahay ka faa-iideysi fiican ayb wixii marka kale isaga ku saabsan qaabka uu kitaabkan u wadayo iyo waxyaabaha ku tacalluqana isagaan u dayneynaa insha allahu tacaala ayb dabacaad kala dudwoon buu soo maray hadda dabacaadkiisu waxba kusii daahdaahi mayno wax badanna yacni ka sheeg sheegi mayno meesha un dhexdeeda kitaabka dhexdiisa iyo waxyaabaha iyo meelahaas un baan insha allahu tacaala kushee ku sheeg sheegi doonaa haddii alla diyo qaala almualifu raximahu llahu tacaala mualifku waxa uu yidhi alxamdu lilahi ladi lam yazal ali alxamdu lilahi aladi lam yazal caliiman qadiira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay aladi allihii lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan qadiiran awood badan inuu yahay xayan nool qayuuman addoommada makhluuqaadka xaajaadkooda u taagnaansho badan inuu yahay aan ka zuulin samiican maqlid badan basiiran arkid badan sifaad alla leeyahay qaar ka mida ayuu tilmaamay halkan ku sheegaya alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale alla alla allay u sugnaatay aladi allihii lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan qadiiran awood badan oo qaadir ah xayan nool qayuuman makhluuqa danahooda iyo xaajaadkooda u taagnaansho badan ayb isagana aan cid u baahnaynoo isaga un isu taagan samiican maqlid badan basiiran arkid badan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maahani waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika ku wax lale lahu isaga uma sugnaanin wa ukabiruhu waan weyneynayaa takbiiran weyneyn wasala allahu allah ammaano sala allahu marka la dhahayo allah u naxariisto ma la dhahayo nebiga marka laga hadlayo allah ammaano ilaa nebigu taasuu khaas leeyahay salaatu llahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi waa ama ilaahay sali salliga uu ku sallinayo nebigiisa waa ammaanta uu ammaanayo haddii la yidhaha waa naxariista ee ilaahay waa u naxariistaa dadka muuminiintaba waa u naxariistaa marka dee nebigu waxa uu dheer yahay waxa ay tahay dadku isaguna uu la khaaska yahay waa ammaanta uu ammaanayo in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi abulcaaliyana sidaasuu yidhi ayb wasala allahu allah ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamedin moxamed ahaa aladii arsalahu uu diray ila nnaasi dadka uu usoo diray ayb alladii nebiga oo arsalahu uu u diray alleh isaga uu diray ilannaasi dadka uu u diray kaafatan xaalay yihiin dhammaantood oo cumuumu risaalatihi baa marka meesha uu ishaarayaayo dadkao dhan baa loo diray yahuud iyo nasaaro mid madow iyo mid cad iyo rag iyo dumar jinni iyo insi kulli waa loo diray wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas iyo qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican ilaa qofka uu taas rumeeyana muumin ma noqonayo cumuumu risaalatihi ilaa uu ka rumeeyo bashiiran xaal uu yahay mid bishaaraynayo wanadiiran xaal uu yahay mid digayo isagoo bishaaraynayo oo digayo wa calaa aali muxamedin moxamed aalkiisa korkooda allah u naxariisto wa saxbihi asxaabtiisana korkooda allah u naxariisto wasallama allah nabadgeliya tasliima kahiira amaa bacdu intaa ka gadaale fa ina atasaaniifa kutubaha la alifay fi istilaaxi ahlilxadiidi ahlu xadiidka erey bixintoodana laga alifay qad kahurad way badatay marka fi isilaaxi atasaaniiftay ku tacalluqaysaa ayb amaa bacdu intaa ka gadaale fa ina atasaaniifa kutubta la sanifay waxyaabaha markaa yacni atasaaniif bimacnaa almusanafaaday ka dhigan tahay musanaf markuu yahayna waa wasfi waxna waa lagu tacallujin karaa fa ina atasaaniifa fa ina almusanafaati kutubta la qoray la sanifay fi isilaaxi ahli lxadiidi ahlu xadiidka erey bixintoodana laga sanifay qad kahurad way badatay lil a'imati a'immadii bay u badatay fi lqadiimi waalxadiidi ama lil a'imati xaalay a'immadu usugnaatay kutubtaas yacnii way badatay fi lqadiimi horay iyo walxadiidi dambaba oo yacnii aada bay u badatay kutubaha isqilaaxa laga alifo oo a'immadu ay alifeen horay iyo gadaalba ayb waqtigii hore iyo waqtigii dambaba famin awali man sanafa fii dalika famin awali man dad kan ugu kan ugu horeeya waxaa ka mid ah sanafa sanifay fii dalika kaagaa ka sanifay isilaaxaasi alqaadi abu muxamedin arama hurmuziy ayb alqaadi abu muxamed arama hurmuziy ayaa ka mid ah dadkii ugu horeeya wax ka qoray ayb fi kitaabihi kitaabkiisa almuxadi ayuu uga qoray ku qoray dhexdiisa almuxadisu alfaasil kitaabka magacaa leh almuxadisu alfaasil bayna alraawi waalwaaci ayaa la yidhaha ayb horena waa loo daabacay dabca dambena waa la daabacay kitaabkaasi ayb laakinahu isaguse lam yastawcib qeybaha xadiidka ama musalaxa ama isilaaxa ma wada gaarin oo istiicaab kuma samaynin oo ma dhammaystirin oo ma wada gaarin kulligood waxyaabuu ka tegey ayib alimaamu shaafici isaga hortii dabcan risaalada mabaaxid musalaxa waa ku leeyahay laakiin haddee risaaladu musalax uma gaar aha isaga hadda wuxuu sheegayaa ibnu xajar kitaab musalaxa u gaar ah bis wax alifo waxaa ugu horeeyey almuxadi araama hurmusiy kitaabkaas almuxadithu lfaasilka ayb waalxaakimu dabadeed marka waxaa ku xigay xaakim ayb abu cabdillaahi annaysaabuuriyu ah abu cabdillaahi alxaafid annaysaabuuri saaxibu lmustadrak ayb laakinahu laakiinse isagu lam yuhadib ma shaandhaynin oo ma kala hufin kitaabkiisa walam yuratib mana tartiibinin isku xigana ma ilaalinin aadna uma shaandhaynin oo aada uma kala hufin mabaaxidta ayb marka muxadithu lfaasilku wuxuu ku xijinayaa marka kitaabka abu cabdillahi alxaakim macrifatu culuumi اlxadiid baa la yidhaahdaa waa maطbuuc isaga wa talaahu waxaa raacay abu nucaymin alasbahaaniyu abu nucaym alasbahaani ayaa raacay ayb alasbahaanina waa la dhihi karaa isbahaan asbahaan iyo isbahaan asfahaan iyo isfahaan intaba waa sax ayb isfihaan iyo isfahaan intaba waxyaabahaas dhan waa la dabdiyaa ayb wa talaahu abu nucaymin ayaa raacay alasbahaaniyu ahaa ayb waa ninka kitaabaha faraha badan laho mustakhrajka bukhaariga iska leh macrifatu saxaaba iska leh kitaabu limaama iska leh kutub badan buu leeya xaafid buu ahaa ayb facamila wuxuu sameeyey calaa kitaabihi xaakim kitaabkiisa korkiisa mustakhrajan mustakhraj ayuu ku sameeyey yacnii kitaabkii xaakim ayuu raacay ayb wuxuu kitaabka marka abu nucaym uu sameeyey ka xaakim ayuu raacay calaa minwaalihi buu ku socday ee ictiraadaad iyana waa ku keenay marka kal mustakhraj buu kitaabkiisa u noqday ayb wa abqaa wuxuu reebay ashyaa'a ashyaa ayuu u reebay lilmutacaqibi ninka iyaga cirbinaya oo gadaashooda gadaal ka imaanayo tacqiib waxyaabo inuu tacqiib uu ku samayn karo ayuu u baaqi yeelayou u daayey oo u reebay ayb huma jaa-a waxaa yimid bacdahum iyaga gadaashooda alkhatiibu khatiibu lbaqdaadi baa yimid abu bakrin albaqdaadiyu axmed bnu caliy bni haabit abu bakr alkhaiib albaqdaadiyu ayaa yimid khaiib albaqdaadi hadda kutub badan oo xadiid buu leeyahay oo musalaxa fani ma jiro ilaa waxbuu ka qoray ayb kitaabka marka taariikhu baqdaad ninka iskale weeyaane aadka u weyninka badan cilmiga faraha badanna uu ku jiro ayb uma jaa bacdahum gadaashood waxaa yimid alkhaiibu abu bakrin albaqdaadiyu fasanafa wuxuu sanifay fii qawaaniini riwaayati riwaayada qawaaniinteeda kitaaban buu ka alifay kitaab yacnii qawaaniini riwaaya wuxuu ka wadaa isdilaaxa marka kitaaban buu alifay kitaab kitaabka oo samaahu uu ku magacaabay alkifaayatu ayuu kitaabku marka wuxuu ku magacaabay alkifaayata marka macnuhu kitaabku waxaa la yidhaha alkifaayatu fii cilmi riwaaya yaa lagu magacaabaa dabacaad badan baa la daabacay isaguna waa madbuuc waa kitaab musalax marka kifaayada ayb dabcada ugu roonna waa laba mujalad wa fii aadaabiha wa fii aadaabi riwaayati riwaayada aadaabteedana kitaaban ayuu ka qoray kitaab samaahu uu ku magacaabay aljaamica liaadaabi الshaykhi wasaamic laba gees buu marka u kala alifay musطalaxiina kitaab alkifaaya la yidhaha aadaabu riwaayana wuxuu ka qoray kitaab lagu magacaabo aljaamic liaadaabi shaykhi wasaamic kitaabkaasna waa maطbuuc waana laba mujalad isaga waa kitaab marka ka warramaya aadaabu aalib aadaabu lmuxadid waa qofka muxadidkaa ama ha noqdo kan xadiidka sheegayo iyo aadaabu aalib اlxadiid iyo midka xadiidka dalbayo waxaa kaloo ka qoray adabu adabu aalib maca alkutub aalibka aadaabtiisa kutubta uu la yeelanayo wa aadaabu aalibi fii nafsihi dhowrba u kala qeybiyey isaga aadaabta laga rabo aalibka aadaabuhu maca shaykhihi aadaabu shaykh aadaabuhu maca alkutub waxyaabahaas oo dhan buu marka aada u qoray qaabka uu u qorayna waa qaab asaniiddiisau ku warinayaan xadiid aayada iyo axaadiid iyo aathaar ayuu keenayaan waxyaabaha marka ugu daran de waxay noqonayaan dadka baranayo yacni cilmiga xadiidka iyadoo sidan kutubta looga alifay oo sidanna loogu dadaalay hadday noqon lahayd aadaabtii iyo isdilaaxii hadday noqon lahayd sidaa loo dhammaystiray haddana dadka xadiidka akhrisanayo hadday noqdaan zamankan dadka dadka ugu akhlaaqda xun de xadiidku akhlaaq xumada lagama qaadin akhlaaq xumadu meel kale unbay dabcan ka imaaneysaa ayb qofku marka haddii uu aadaabtiina ka tago isdilaaxaas iyo waxaasan barana uu yidhaahdana allah hore u aruuriyo ayb wax macno le keeni maayo labadaa kitaab buu marka khadiib ka kala qoray midna riwaayada midna aadaabta waqalla fannun fanni ayaa yar min funuuni alxadiidi xadiidka funuuntiisa ka mid ah ilaa waqad sannafa fiihi ilaa ilaa haddii uu jiro waqad sanafa wuu ka sanifay khaiib fiihi fanigaabuu ka sanifay fiihi fi lfani kitaaban kitaab buu ka sanifay kitaabka oo mufradan u gooni ah fani funuun lxadiid ma jiro ilaa waxbuu ka qoray mursalkaoo kale waxbuu ka qoray mudrajka waxbuu ka qoray almasiid fii mutasil lasaniid waxbuu ka qoray funuuntii musalaxa buu wax ka qoray fa kaana wuxuu ahaaday khaiib kamaa qaala alxaafidu sida uu xaafidkii yidhi abubakri bnu nuqda alxaafid abubakri bni nuqda sidii uu yidhi buu kusoo baxay macnaha kullu man ansafa abubakr bni nuqda sidaanuu yidhi kullu man qof kastoo ansafa qof dhammaantii ansafa insaaf sameeyo calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina muxadisiinta bacda alkhatiibi khatiib gadaashiisa ciyaalun inay yihiin kuwo ciyaal u ahoo u baahan ilmo u ah calaa kutubihi kutubta khaiib warkaa marka war dheelleel ku yimid maahano waa war khaiib uu markaa yacni mutaystay waayuu ku leeyahay maxaa yeeley fani walboo funuunta isdilaaxa waxbuu ka qoray mar haddii uu wax ka qorayna dadkii isaga ka dambeeyey waxay ku qasbanaadeen inay isaga u baahdaan oo ay hadba kutubtiisa wax ka qoraan wax kasoo qaataan xataa markaad culumta xadiidka akhrisanayso kutubaha mutuunta iyo bukhaariga iyo muslimka iyo abu daawuudka marka la akhrisanayo kutubo kuwiisaa wax laga baxsinayo ibnu xajarka haddaad daalacato waad arkee mar marar badan isagoo khadiib kusoo noqonayo ka wax kasoo qaadanaya hadba meel ishkaal ku jiro oo khadiib lagu furaayo jidka yaad arkaysaa ninkii aan aqoonin oo kutubtaas u fariistayna war waa haystaa isagana dadka hadda macnaha waxaa jira dad uun iska laqbeynayo kitaabkii waxaa laga yaabaa inuu soo qaado xaraf qadaas warqadaas cad iyo qadaas madoobo ku taallo waa laqbey yaqaanaa laakiin maxaa dhib ka haysanaya mataqaanaa xadiid haddii waa la xaqiisaa la siinaa la yidhaahda maxaa dhib ka haysanaya culayskiisa ma yaa garan kara marka qofkii wax ka akristaa garan karan marka kutubtaas haddii aan loo soo fiirinin ee qofka uu soo fariisto meesha uu ku dul alifo dadkiina waxay ka qaadanayaan wax waxyaa macluumaad qaldan macluumaadkii culumaa loo tiirinayaa nin shiikh loo arkaa laga qaatay si qofka ay uga baxdaa waa yaraanay hadhow marka ayb wuxuu leeyahay marka alxaafid abubakr ibnu nuqda sidii uu yidhi buu ahaaday marka fakaana wuxuu ahaaday huwa khaiib kamaa qaala alxaafidu abu bakr ibnu nuqda abu bakr ibnu nuqda marka yaa waaya isaga marka abu bakr ibnu nuqda wuxuu ka mid yahay shuyuukhda mundiri alxaafid almundiri baa taqaanaan soo maha maxaa ku taqaanaan alxaafid almundiri hay adi ma taqaanaa hay maxaad ku taqaanaa muxuu leeyahay iqnaac maya abu bakr ibnu lmundiraa la yihaha kaas ibnu lmundir kan ka hadlayna waa almundiriyu zakiyuddiin cabdulcadiim ibn cabdilqawiy almundiriyu haye adee ma taqaan ya mufhimka maya mufhimka abulcabaas alqurdubiya iska leh ya maya mukhtasar mukhtasar abi daawuud uu leeyahay mukhtasar muslimna saa ikhtisaariyey ay mukhtasar muslimna waa leeyahay mukhtasarka abi daawuudkana waa ikhtisaariyey muxuu taraa mukhtasarka abi daawuudka maxay idinla tahay in mukhtasar abi daawuud laga faa'iideysanayo kitaabkaas mundiri ha kutubada kale u celiyaa ko maxaa kale yah waa ka hadlaa xadiidka sanadkiisana xadiidka sanadkiisana wuu ka hadlaa ayb alxaafid almundiri sheekhiisa waaye marka ibnu nuqda isagoo aimada xanaabiladoo kamid ah xambeli buu ahaa kitaabka ibnu nuqdana kitaab buu leeyahy la yidhaha ataqiid kitaab wuxuu leeyahy la yihaahdo ataqiid ayb taqyiidkaasi marka ataqyiid limacrifati ruwaati limacrifati ruwaati sunan walmasaniid ayuu leeyahy mararka qaar rijaal kutubaha kale laga waaya isaga laga helaa taqyiidkuna waa mabuuc kitaabkiisa ataqyiidku waa mabuuc ayb warkaa marka ibnu nuqda xaafidkaas waaye waxaana muuqata kitaab ayuu isaga laftiisa leeyahay oo kutubta khadiib ou ku tatabuco waxaa laga yaabaa marka warkan inuu kitaabkaas ku yaallaa laga yaaba ayb uma jaa-a bacdahum gadaashood waxaa yimid bacdu man ta'ahara dadkii dib maray oo gadaal waqtigoodu ou ahaaday qaar ka mida ayaa yimaadeen cani lkhadiibi khadiib ka dib maray dadkii khadiib kasoo gadaal maray qaar ka midaa yimaadeen uma jaa-a waxaa yimid bacdahum a'imadaa gadaashooda bacdu man ayaa yimid dad qaarkiis ayaa yimid ta'ahara kadib maray cani lkhadiibi khadiib faahada qaatay min hada alcilmi cilmigan xaggiisa binasiibin nasiib ku qaatay fa jamaca dadkaasuu tirinaa hadda marka dadkaa nasiibka ku qaatay cilmigani nasiibka ka helay ee khadiib gadaashii yimid buu tirinaa fajamaca alqaadi ciyaad qaadi ciyaad wuxuu jamciyey ciyaad bnu muusa asibtiyu ayaa la yihaahdaa alyaxsubiy ayb wuxuu jamciyey kitaaban latiifan kitaab latiif abuu kulmiy samaahu uu ku magacaabay alilmaac kitaabka isagoo madbuuc alilmaacu ilaa macrifati alriwaayati wa taqyiidi asamaac ayaa la yidhaahdaa marar badana la daabacay ayb waa kitaab musطalaxa qaadi ciyaad isagaa culimadii andalusow ka mid ahaa muslimka ayuuna sharxay alikmaal kitaabki kitaabkaasuu muslimka ku sharxay ikmaal lmuclim ayuu muslimka ku sharxay ayb nawowina waa ka aad alimaamu nawowi wax uga soo qaada mar walba qaala qaadi ciyaad iyo sharxa muslimka wa abuu xafsin abuu xafsin almayanajiy isagana wuxuu qoray juz-an buu ali ayuu ururiyey wa jamaca abuu xafsin almayanajiy juz-an ayuu qoray samaahu uu ku magacaabay maa laa yasacu lmuxaditha jahluhu waa risaalo aada u yar qofka yani maa laa yasacu lmuxaditha jahluhu baa lagu magacaabaa ayb waa risaalo marka aada u yar waa la daabacay iyada lafteeda rasaa-il dhowr abay ku dhex daabacan tahay abuu qudda ayaa taxqiijiyeen aadna uma mabaaxid badna runtii risaaladan culimada qaarna waxaybay yidhaahdaan ibnu xajar ayaaba kitaabkiisan uu ku sheegay bay yacni aada ugu yeelatay yacni dadka dhexdooda magac badan ugu yeelataye iyadu hadda marka sidaa uma mabaaxid badna ayb maadaama hadda ibnu xajar halkan uu ku xusay intaas waxay u tahay marka magac magac weyn bay u tahay waayo wa amthaalu dalika kaagaas oo kale wax la mida kahiiratun waa fara badan yihiin wa amthaalu dalika kaagaas oo kale kahiiratun waa mid aada u fara badan ayb min atasaaniifi kutubta la qoray alatii kuwaasoo ushtuhirat lacaa yani aada u caanba la caan bixiyey waamhaalu dalika min atasaaniif alatii ishtuhirat kahiiratun waaye waa mid aada u fara badan intaa marka wuxuu uga baxay marka faina warkaas oo dhan marka wuxuu ka bixiyey faina tasaaniifa fi isilaaxi ahli lxadiidi qad kahurat ayuu ka bixiyey intaas way badatay badnaanshadii waa kuwaas wabusidat waa la fidiyey haddana ad baa loo fidiyey kutubtii maxaa loo fidiyey liyatawafara si uu u bato cilmuhaa cilmigeedu inuu bato darteed kutubtii istilaaxa aad baa loo fidiyey waa kutub dhaadheer oo mudawalaad baa jiro liyatawafara si uu u bato cilmuhaa cilmigeeda waqtusirad waa lasoo koobay sababta waa maxay liyatayasara inuu fududaado fahmuhaa kutubtaa fahmkeeda si uu u fududaado ilaa an jaa-a wastamara almru calaa dalika ayaad u qadaraysaa arrintu sidaa ayay kusii socotay ilaa an jaa-a ilaa uu ka yimid alxaafidu lfaqiihu xaafidkii faqiiha ahaa taqiy اdiin abu camri cuثman bnu صalaax cabdiraxmaan ashahrazuuriy ayb nazilu dimashqa ilaa uu imaamkaa ka yimid kutubtu saasay u socotay mukhtasar maa beyna mukhtasarin wamaa iyo iyo mid yacni mudawal mabsuud la basdiyey ilaa uu ka yimid alxaafid alfaqiih taqiyudiin abu camrin cuثman bnu صalaax cabduraxmaan aabihii marka cabdiraxmaan baa la dhihi jiray ashahrazuuriyu shahrazuur ciraaqay ku taal hadda waqooyiga ciraaq waayo waa dhulkan kurdigu degan yahay asalka abu camar marka waa kurdi abu camr bnu salaax raximah llah waana shuyuuku shuyuuqi nawowi nawowi shuyuuqdiisu shuyuuq u yahay ayb nazilu dimashqa markii dambena dimashq buu soo degay fajamaca wuu ururiyey lamaa weliya marku tawaliyey oo uu madax ka noqday tadriisa alxadiidi xadiidka daraaseyntiisa dhigid yacni akrintiisa bilmadrasati alashrafiyati madrasa alashrafiya markuu ka tawaliyey oo isagu uu madax ka noqday xadiidka maadada inuu dhigo ayuu jamciyey kitaabahu kitaabkiisiibuu jamciyey almashhuura ee caanka aada u caan baxay ayb kitaabkaa buu jamciyey kitaabka caan baxay waa kee marka muqadamat bni salaax baa la yidhaha ama culuum lxadiid baa la yidhaahdaa kitaabkaa buu marka jamciyey wixii uu meeshaa ku akriyey ayaa kitaab noqday kitaabkaas marka ayaa waxaa la yidhaahdaa muqadamat bni salaax ama culuum lxadiid libni salaax ayb madrasa alashrafiyana maxay ahayd marka almadrasa alashrafiya waa madraso yacni dimashqa ku taalay ee caan ahayd oo weliba cilmiga xadiidka meel aad uu markaa uga yacni looga nashriyey yay ahayd madrasadana dad badan baa mada ayaa xadiidka weliba tadriiskiisa yacni tawaliyey oo sooma ayay soo martay waxaa ka mid a ibnu salaax baa ka mida abu shaama ka mida shaykhulimaam nawowi abu shaama ayaa ka mida waxaa ka mid a alimaamu nawowi laftiisa abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiy ayaa ka mid a waxaa ka mid ah taqiyudiin subki baa ka mid ahaa aduu dad badan baa marka madrasada iyadana soo maray ayb waqti aan dheeraynna way soo gaartay ilaa iyo kun iyo afartii boqol hijriga waa soo gaartay inkastoy hoos hadba usii socotay dabcan oo sidii hore oo kale nashaadaadkeedii hore aanay lahayn haddana uu wax unbaa iskaga baaqbaaqi un iska ahaan ayb waayahay kitaabahu lmashhuur ayuu jamciyey oo ururiyey fahadaba waa shaandheeyey funuunahu xadiidka funuuntiisiibuu aada u kala shaandheeyey wa amlaahu waana yeeriyey shay-an bacda shay-in waamlaa waa yeeriyey hu xadiidkii funuuntiisiibuu yeeriyey shay-an xaal uu yahay bacda shay-in yacni murataban qaliilan qaliilan saas oo kale ay ka dhigantay isagoo yacni si kala kala tartiibiyey oo si yar yar tartiib yacni mata aada tartiibkiisu ma xasilin laakiin shay-an fa shay-an aduu marka tartiib tartiib buu u yeeriyey saas baa macnuhu sidaas wa amlaahuda damiirkaa ku jiraana shay-anta laga xaalaynaa waana la awilayaa xaalo oo mu-awalaa unbay iska ahaaneyn ayb waamlaahu shay-an bacda shay-in yani qaliilan bacda qaliilin saas oo kale ka dhigantay falihaada kan dartiis lam yaxsul ma xasilin maadaama uu ahaa culuum madraso uu ka aqrin jiray maadaama uu iska ahaa lam yaxsul ma xasilin tartiibuhu isku aadin tartiibtiisa in yacni la tartiibiyo cala alwadci almutanaasibi wadciga ku habboon in loo tartiibiyo sidaa maynan xasilin wactanaa bitasaaniifi alkhatiib isaga maadada xaggee u ahayd marka abuu cumar ibnu salaax markuu wax qoraayey maadadiisa xaggee ahaydna wactanaa wuxuu aada isugu kallifay ou yacni ku mashquulay bitasaaniifi alkhatiibi khatiib lbaqdaadi kutubtiisii almutafariqati kala tagtagsanayd leanna khatiib fani walbaa kitaabuu ka alifay sow lama dhihin kutubtaasuu soo akhristay isaga wixii buu marka hal meel rabaa inuu isugu keeno fa jamaca wuxuu ururiyey shataata maqaasidihaa kutubta khatiib maqaasideeda kala tagtagsanayd ayuu ururiyey shataata maqaasidihaa maqaasideedii kala tagtagsanayd ayuu ururiyey maqaasideeda say u kala tagtagsanayd yacnii mudraj meeluu ku qor ayuu ku dhigay mursalkii meeluu ku dhigay masiid fii mutasili asaniid meel buu ku dhigay maqaasidaa marka uu kala tagtagsiiyey ayuu isagu isku soo jamciyey wadama ilayhaa wuxuu u dumay ou kusoo daray min hayrihaa heyrkeed wuxuu kaga soo daray xaggeeda nuqaba fawaa'idihaa fawaa'ideeda xulkeeda faijtamaca waxaa kulmay marka fii kitaabihi kitaabka ibnu salaax waxaa ku kulmay maa wixii tafaraqa ku kala tegtegay fii hayrihi fii hayri kutubihi ayb waayah marka maqaasidaa markuu ururiyey wadama ilayhaa wuxuu u geeyey min hayrihaa min min hayrihaa min hayri tasaaniifi alkhatiib khatiib tasaaniiftiisa uu alifay heyrkood yani kutubtii khatiib maaha kutubta kale kutubta kalena wuxuu kaga soo dumay nuqaba fawaa'idihaa fawaa'idda kutubtaasi kuweeda xulka ah faijtamaca waxaa kulmay fii kitaabihi ibnu salaax kitaabkiisa maa ayaa ku kulmay tafaraqa ku kala tegay fii hayrihi hayrkii yani ayb wixii marka fii hayri kitaabihi kitaabka kitaabkiisa wixii heyrkii ku kala tegay baa isaga kitaabkiisa ibnu salaax ku ururay leanna khadiib buu kaaga soo qaaday kuwo kaleu kaaga soo qaaday wax kutubtii kale ku kala tegtegay baa isaga kiisa ku ururay ayb falihaada tan darteed marka kan dartiis cakafa annaasu dadkii way ku dulnaga way ku nagaadeen calayhi calaa kitaabi ibni salax ibnu salax kitaabkiisii bay ku dul ictikaafeen wasaaruu way socdeen bisayrihi bisayrihi isaga socodkiisa yacni bimadhabihi yacni wasaaruu waxay ku socdeen bisayrihi ay bimadhabihi madhabtii ibnu salaax bay marka mareen iyagana ku socdeen falaa yuxsaa lama koobi kara buu yidhi kan badana min naadimin yani kamta haddaad doontana kamta maxay ku timaadaa labaay maxay tahay khabariya istifhaamiya haddaad doonto marka waxaa tiraa falaa yuxsaa lama koobi karo kan badana naadimin min naadimin ku nadmiyey badana amase inaad istifhaamiye ka dhigto oo tiraa falaa yuxsaa lama koobi karo kam waa imisa naadimun mid nadmiyey waa imisa naadimun ayaad dhehey markaas macana lahu isaga nadmiyey marka falaa yuxsaa lama koobi karo kam min kam naadimin kam min naadi naadimin mid nadmiyey badana lahu isaga wa mukhtasirin mid soo koobay oo ikhtisaariyeyna badana kuwa nadmiyey marka waxaa ka mida ibnu alxaafid alciraaqi culuumulxadiidkii buu nadmiyey oo nadmi buu ka dhigay waana alfiyadiisa wa mukhtasirin mid ikhtisaariyeyna badana dadka ikhtisaariyey marka way badan yihiin oo minhum waxaa ka mida ibnu kathiir baa ka mida ikhtisaaru culuumi alxadiid waxaa ka mid ah alimaamu nawowi irshaadu طulaabi اlxaqaa'iq markii dambena taqriib buu kasii gaabiyey waxaa ka mid a ragga alifay ikhtisaariyey sidoo kale ibnu jamaaca ka mida almanhal الrawiy kitaab layraa buu leeyahay waxaa ka mid a tibrizi baa ka mid a alkaafi buu leeyahay kutub badan baa jirto marka kitaabkan culuum lxadiidka ikhtisaarisay mid walbana faa'iidou la fadhiyaa ayb zamankan dadka ictiraad unbaa laga soo riday ictiraad qaar waxaad arkay musalaxan wax ka qoraynaa bay leeyihin markaasi waxay dhahayaan culuumta dhanba musalaxa waxaa ka qaalib noqday falsafo mandiq ayaa ka qaalib noqday mabaaxifteedu waxaa un layskaga daba joogaa khadiibulbaqdaadi dadkii ka dambeeyey waa iska taqliideen ayaga hadda ninka sidaa dhahayana ogow hal kun haddii loo qaybiyo ibnu xajar kun qeyb haddii loo qaybiyo hal qeyb kama gaaro ibnu xajar keliya un dadku ictiraad bis markaasaa rasaa-ishaasaa ardayduna ay ku aadaab qaateen nin walbaa marka isaguna waxba u ictiraadan kaas wax qoraayo kii culimmadii kutubaha qortay u ictiraadah kan darsiga fadhiyana wuxuu ictiraadayaa sheekh oo wax ka akhrisanayo meeshan saan ma ahayn meeshan kanay ahayd meeshan kanay ahayd yani wixii aada faa-iido kale min afwaahi lculamaa ka hesho faa-iideyso khalad qofna kama beri aha ayb laakiin adigu inaad ictiraad un u taagnaato yani wax fiican maaha waayah wamuqtasirin kuwa ikhti mid ikhtisaariyeyna badana wamustadrikin iyo mid wax ku daray mustadrig hadda wuxuu ka wadaa wazaa'idin calayhi mid wax ku ziyaadiyey isaga istidraag marka wax ay ahayd inuu sheego oo aanu sheegin oo isaga uu la yimid badana mustadrikiinta marka bulqini baa ka mid a albulqini shaykhu alxaafid iyo muqalay muqalay iyo bulqini baa ka mida wamustadrikin calayhi ay wazaa'idin calayhi wa muqtasirin iyo mid isaga bis wixii uu qoray ku gaabsaday ee ziyaadada iska dhaafay muqtasirku marka wixii uu ibnu ibnu salaax sheegay ayuu soo gaabiyey waxna kuma darin ayb wa mucaaridin badana ayb mid ictiraaday lahu isaga kan ictiraaday marka ibnu abidam ayaa ka mida raggii ictiraaday ayb wa muntasirin iyo mid u gargaaray oo isaga u hiiliyey ibnu salaax badana oo midka ictiraadaya ka qabtay oo ka celiyey muntasiriinta marka xaafid alciraaqi iyo ibnu xajaraaba ka mida walidalika ibnu xajar wuxuu kor saaray annukat calaa kitaabi bni salaax kitaab ma dhammaystirin laakiin fawaa-id buu geliyey kitaabkaas waayahay intaas marka wuxuu uga hadlay kutubtaas ayb waayahay maanta halkaan ha iska jooga waa iska bilow waxaana fiican hadda kabacdi saacad ma ka yaraynayno inaan wax ku darsano mararka qaarna waa waa dhici karta leanna intaan ramadaan la gaarin bal inaan ku dadaalno inaan isku dayno bal inuu dhammaado iyo xataa inaan saas ku dadaalno wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed